Qoysaska ka nool xeryaha Barakiale ee Kiala daafaha magaalada Beledweyne, Guriyad Markiyo waayeen kaalmooyin iska jara raashin, waxbarasho, caafimaad, iyo adeegyo kale oo ay ku heli jireen hay'adaha samafalka ee ku hawlgala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, iyo weliba haweenjihii aalado adag oo dhinaca nololeed. Xilli ay ku hadlayeen xaaladii nololeed qoysaskan Barakiale, iyo weliba ay sheegeen in xaalad nolol xumo oo eedan liidatay hafoow saaratay, sidoo kale ay injeer milyan ku helayaan. Guddoomiyaha Kaxaana Kumada ee xeryaha Barakiale ee magaalada Beledweyne oo warbaahinta la hadlayana sheegay in xaaladaha dadka Barakiale iyo marba markii ku sii dambeysay ay kusii darayto, iyadoo ay injeerna haddii wali adeegyo caawimaad oo ay helayaan iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya tan maamulka iyo hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya Hirshabelle iyo ku dalbadeen gargaar degdeg ah baahida ka jirta in cunkaanku u baahan yahay hooy lahayn oo hirgalmo lahayn oo xadeeda ay ku baahiyo ay ka jirto meelay ku hirgalaan meelay ku hoydaan waxay cunaan intaba ayna haysan ay agoon leeyihiin ay cuuriyaan leeyihiin ay cid kastaba leeyihiin oona masquul xataa aanan haysan baahida ugu weyn waxbarasho ma laha nin beed male biyo male baahida ka jirta intaasa ugu muhiimsan ama ha noqoto hay-adaha samafalka ha noqoto cid kasta oo gudoomiye gobol ha noqoto ku degmo ha noqoto doq magaalo ha noqoto cid kasta oo baahida ka jirta kaamkaas oo rafaadkeeda ciddii wax ka qabanaysaa insha allahu bilkariin sida ugu dhaqsiyaha badan ummaddaas waxa u qabata magacayga waxaa la yidhaha ibrahim saan cabdi waxaan joogaa kaamka kaamkaas oo ay ka jirto dhibaatooyin fara badan oo dhamalaan waxbarasho la-aan hoy la-aan iyo nolosha aan lahayn xaro caafimaad solo aan lahayn dadkii waxuu u badan yahay xaaladiisa ay noqoto dad shuban uu ku dhaco sababtoo nadaafadii ayaa evere marka waxaan ka codsanaynaa maamulka iyo hay-adaha in dadkaas si dhaqsa leh looga soo gaaro ayaan ka codsanaynaa maamulka iyo hay-adaha dhammaan